alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed baabu shuruudi salaa ay haadaa baabu shuruudi salaa weeye xadiidka laba boqol iyo shan can caliy bni talqin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama idaa fasaha axadukum fi salaati falyansarif nebigu waxau yidhi sala allahu alayh wasalama idaa fasaha axadukum hadduu axadkiin waxa weeye neefi ka timaaddo ama dhuusa ka timaaddo fi salaati salaadda gudaheeda falyansarif ha gedoomo ha laabto walyatawada intuu laabto walyatawada ha weysaysto walyucid isalaa salaadana ha soo celiyo rawaahu lhamsatu shanta ayaa soo wariyay afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan baa xadiidka saxiixiyey culammada kale ee markaa quwaysay waxaa ka mida tirmidi oo isaguna taxsiiniyey inkastoo riwaayada tirmidi aynay la socon walyucid isalaa aynay la socon waxaa kaloo taxsiiniyey imaam axmed sida markaa laga soo naqlinaya saaxibu tawdiix iyo kayrkiibana ay ka soo rarayaan waxaa kaloo markaa saxiixiyey xadiidka markaa ibnu sakan ayaa saxiixiyey xadiidka culammada qaarkoodna waa daciifiyeen culammada markaa daciifisay waxaa ka mid ah ibnulqataan oo xadiidka daciifiyey kuna cileeyey nin sanadka ku jira oo la yidhaahdo muslim ibnu sallaam oo ibnu qataan uu yidhi waa majhuul wax kaloo mutaabaceeyey ku soo raacay ninkaasna lama hayo xaafid ibnu xajarna taqriibka waxa uu ku odhanayaa muslim ibnu sallaam waa maqbuul maqbuulna istilaax ahaan waxa uga jeedaa sida uu muqadimadaba ku caddeeyey xaafid ibnu xajar yacni maqbuulun ay xaysu yutaabacu wa ilaa falayinu alxadiid marka uu mutaabaco helo dariiq kale oo quweeyey uu helo markaasuu maqbuul yahay mid la aqbalayo laakiin haddii uu taa ka madhan yahay waa layinu lxadiisu xadiiskiisu waa jilicsan yahay oo waa daciif waxaa kaloo ka mida culammada markaysagaa daciifisay albaani oo isaguna yidhi xadiisku waxa weeye waa xadiis markaa daciifa weeyaan marka calaa kulli xaal muxaqiqa kitaabka laftiisu waxa uu tilmaamayaa xadiisku majhuul inuu ku wareegayo sidaas aawadeed inuu markaa daciif yahay ayuu markaa tilmaamaya oo madaarka uu ku wareegayaaba inuu majhuul yahay ayuu markaa sheegaya marka sida raajixa waa inuu xadiisku daciif yahay weeyaan ha yeeshee macnaha markaa uu xadiisku sheegaya waa macno saxiixa weeyaan laakiin macnuhu inuu saxiix yahay ka dhalan mayso in nebiga loo nisbeeyo sala allahu alayh wasalam oo la yidhaahdo nebigaa yidhi oo taasi markaysaa waxa ma aha macnihii saxe aad aragtaba inaad iska odhan karto nebigu wuxuu yidhi aad iska odhan karta maaha marka waxa weeye in waxa weeye macnaha uu sheegayo in la qaadanayo ayuunbuu faa'iidaynaya hadduu macnuhu saxiix yahay laakiin ma aha inaad nebiga isaga nisbaynayso isaga tiirinayso waxa aan sanad markaa sugan kaga soo aroorin sidaas iyadaa ma aha macno ahaan waxauu inoo tilmaamayaa macnuhu waa saxiixe qofka haddii waxa weeye neefi ay ka timaaddo in waxa weeye weysadii ay ka jabayso sidaas aawadeed inuu markaa salaaddii ka baxayo oo uu soo weysaysanayo waxa uu la micno yahay xadiisku axaadiista markaysagaa yacni soo aroortay ee saxiixa ku soo aroortay idaa wajada axadukum fii batnihi shay-an fa ashkala calayhi akharaja minhu am laa falaa yakhrujanna min almasjidi xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa yacni laakiin waxaa laga fahmayaa yacni mafhuumulghaayaha hadduu waxa weeye markaa uu ogaado in neefi ka timi inuu markaa yacni ka baxayo salaaddii oo uu markaa weyse doonanayo marka xadiidkaasu markaysagaa waafaqsan yahay waxa uu dheeraad la yahay un walyucid isalaa salaadda ha soo celiyo taas iyada ayuu markaysagaa dheeraad la yahay oo uu ziyaado yacni markaa la yahay arrinkaas inuu salaadda soo celinayo oo markaa yacni dib ka bilaabayo aanu salaaddii markaa binaa ku samaynayno halkuu yacni u joogtay aanu ka sii qaadayn taas iyadaana waxa weeye culamo badan ayaa ku tagtay waana sida raajixa ah sida raajixa ah weeye culammada ku tagtayna markaysagaa waxaa ka mida shaaficiyada ayaa markaa ka mida marka waxa weeye calaa kulli xaal shaaficiyada iyo xanaabilada ayaa ka mida calaa kulli xaal sida raajixa ah waa in markaa waxa weeye qofkii haddii weysadii ka jabto waa inaanu wax binaa la yidhaahdo salaaddii ku samaynaynin oo intuu soo weysaysto yacni salaaddii inuu dib ka bilaabayo oo uu dib ka soo bilaabayo aanu halkuu maraya aanu ka qaadaynin sidaas iyada abaa raajixa oo markaas sawaab ah inuu iyadoo salaaddii weysadii ka jabtay salaaddii uu sii daa'imo iskaga sii sugnaadana mid u bannaan ma aha waa muxaram a dadkii inaad ka xishooto aad istidhaahdo waxa weye warma ninkaaga intaa la-eg baa ka baxaya salaaddii oo ceeb baad ka imanaysee salaaddii iskaga dhex jir inaad markaa caynkaa tidhaahdo oo aad iska sii wadato ta noocaasi waa mid xaaraan ah oo markaad aasim ku noqonayso ku dembaabayso ha yeeshee waxa weeye waxaa jirta farsamo axaadiista qaarkood ay tilmaantay oo waxa weeye qofkii markaa uu ku baxayo wakhtiga markaa weysadii ay ka jabto farsamahaasi waxay tahay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay inuu sanka isqabto oo markaysaga maro iyo wax la midoo kale inuu markaa yacni sanka ku qabto ama gacantoo kale uu hoos dhigo oo dadkiibuu wuxuu moodsiinayaa oo u ekaysiinayaa sidii wax marka uu hungay oo kale si dadkii ay ugu qaataan si inuu hungay oo kale dabeedna isagoo caynkaasah oo waxa weeye markaa dadkii uu yacni u ekaysiiyey sidii wax hungay oo markaa yacni goror uu ka yimi ayuu dabeedna markaa uu ka baxaya masaajidkii dabeedna sidaas iyadaabuu kusoo weysaysanaya marka yacni sidaas ayaa waxa weeye yacni axaadiista qaarkood ay inoo tilmaantay marka calaa kulli xaal yacni qofku waa inuu marka ka baxa salaaddii hadduu ogaado inaanu markaysa waxaan weysadii ay ka jabtay wakadalika hadduu waxa weeye markii horeba aanu weyse qabin laakiin uu ilowsanaa oo salaaddii isagoo ku dhex jira uu xasuusto inaanu weyse qabinba iyadana saas si la-eg buu uga baxayaa dadkana wuxuu moodsiinayaa sidii wax markaa hungay oo kale ayuu moodsiinaya laakiin haddii la weydiiyo hadhow dee ma odhanayo waa hungay markaa ma odhanayo been bay ku noqonaysaa waa iihaam tan iyo markaysa waxaan markaa kadib yacni markaa sariixa ma ah marka xadiidkani waxauu inoo sheegay yacni markaa neeftu inay weysada jabiso ayuu inoo sheegay masalada noocaasna waa lagu ijmaacsan yaho waa la ysku waafaqsan yaho wax khilaafi kuma sugnaa yacni neefta markaysa waxaa qofka ka imanaysaa in weysada ay ka jabinayso yacni ee sabiileynka ka soo baxaysaa yacni khaasatan dawurta ka soo baxaysaa inay weysada ka jabinayso wax khilaafi markaa kuma sugnaa ee culammadu waa ku ijmaacsan yihiin marka weyse jabkii ku saabsanaa neefta ayuu xadiisku inoo sheegay yacni siyaalaha kale ee qofku u weyse jabana hadduu u weyse jabana yadana waa saas si laogo waa looga qiyaasanayaa xadiidka laba boqol iyo lix waxa uu markaa yacni muxaqiqa kitaabku samiir baan u jeedaaye uu nuskhadiisa markaysagaa ku siyaadiyey xadiis aynu hore u soo marray xadiidkaasi waxa uu yahay wa can caa'ishata radia allaahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday qaalat inay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi man asaabahu qay'un ku haleelo qay'un matag ama hunqaaca ay haleesho aw rucaafun ama goror uu haleelo yacni markaa sanka dhiig ka yimaado aw madyun ama madiya haleesho madidu waxa weeye waa wax markaa yacni ka soo baxaya yacni waxa weeye qofka ka imanaya oo meesha uu ka kaajo ka soo baxaya weeye laakiin markaa waxa weeye aan mani ahay waa wax adag kaadi ma aha manina ma aha waa wax adag oo markaysa waxaan markaasi sib ah yacni markaa weeye waana ka duwan tahay markaysagaa manida waa ka duwan tahay falyansarifa marka ha gadoomo oo ha laabto falyatawada ha weysaysto uma liyabni calaa salaatii si dabeedna salaaddiisii ha ku bineeyo halkuu ka waday marka uu soo weysaysto salaaddii halkuu ka waday ha ka sii qaado wa huwa fii daalika laa yatakallamu waalxaal huwa isagu fii daalika yacni laa yatakallamu taa gudaheeda iyadoo isagaan hadlaynin yacni halkii ha ka qaado rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa soo wariyey wa dacafahu axmed imaam axmed baa xadiiska daciifiyey oo yidhi waa xadiis daciifa ha yeeshee xadiiskan calaa kulli xaal horeynu u soo aragnay oo waa xadiiskaynu ku soo marray raqamka marka afar iyo toddobaatan waxaanu ahaa xadiis markaysagaa daciifa sidaynu horeba u soo caddaynay oo marka bale imaamu nawowi waxau yihi daciifun biitifaaqi alxufaad culammada xufaadda ee muxadisiintu waxay isku waafaqsan yihiin xadiiskan inuu daciif yahay waxay isku waafaqsan yihiin inuu xadiiskani daciif yahay bay culammada muxadisiintu isku waafaqsan yihiin sababu dacfina waxau ahaa ama sababu tadciif sanadka waxaa ku sugan ismaaciil ibnu cayaash oo markaa ibnu jurayj wax ka warinaya ismaaciil ibnu cayaashna riwaayada yacni xijaaziyiinta uu wax ka wariyo ama bicibaara ukhraa shaamiyiinta aanu wax ka warin ama reer ciraaq wax ka wariyo ama markaa waxaweye reer xijaaz wax ka wariye riwaayadaasi waa riwaaya daciifa oo la daciifiyo waa midda labaade yacni waa mursal xadiisku sidaas aawadeeda a'immo aad u badan aynu hore u soo sardinnay ayaa xadiiska daciifiyey marka xuja ku qumi mayso xukumka uu sheegayaana waa qalad oo salaaddii in halkii lagu bineeyo yacni markaa sax ma aha ee hadduu weyse jabo qofku soo weysaysto waxa uunu yacni samaynayaa yacni salaaddii dib buu usoo bilaabayaa dib ayuu usoo bilaabayaa sida xadiiska horeba marka aynu ku aragnay sidaas iyada ah weeyaan marka nuskha ayaa calaa kulli xaal la gaar ah ee nuskha dhammaantood markaysaga ma wada qorayaan yacni markaa ziyaadadaas xadiiska laba boqol iyo toddoba wa canhaa caaisha waxaa laga soo wariyey radia allaahu canha can innabiy sala allahu alayh wasalama nabiga waxay ka warisay qaala inuu yidhi laa yaqbalu allahu salaata xaa'idin ila bikhimaar laa yaqbalu allahu ilaahay aqbali maayo salaata xaa'idin qof dumara oo qaangaadha salaaddeeda ilaa bikhimaarin xaal axwaasha ka mida xaal ay ku dheehan tahay mooyaane markaa garbasaar ay ku dheehan tahay yacnii foodadiyo wax la midii marka madaxa iyo qoortaya ay ka saaran yihiin iyadoo taasi ay jirta mooyaane xaal kale salaad laga aqbali maayo rawaahu alkhamsatu shanta ayaa soo wariyay afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ila annasaa'iya nasaa'i marka laga reebo afarta kalea soo wariyey wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiidka waa saxiixiyey culammada kale ee saxiixisay waxaa ka mid a ama quwaysay tirmidi oo taxsiiniyey xadiidka wakadalika xaakim oo saxiixiyey oo isagu yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim dahabi oo ku waafaqay ibnu xibbaan oo isaguna saxiixiyey axmed maxamed shaakir oo tacliiqa uu sunanka tirmidi ku leeyahay isaguna ku saxiixiyey ee cillada irsaalkee lagu soo arooriyey xadiidkana ka jawaabay wakadalika albani oo isaguna markaa xadiidka saxiixiyey laba cillo oo markaa cillana ay tahay waqfi oo culammada qaarkood ay yidhahdeen xadiidku inuu mawquuf yahay baa raajixa culammada qaarkoodna ay irsaalka arjaxeen labadaa cillona waa ka jawaabay irwaa'u lkhaliilka ayuu kaga hadlay mujalladka koowaad safxadda laba boqol iyo afar iyo toban ilaa laba boqol iyo toddoba iyo toban marka xadiisku turuqna waa leeyahay waa xadiis markaa saxiixa weeyaan ibnu khusayma isaga lafdigiisu waxa uu ahaa laa yaqbalu allahu salaata mura'atin qad xaadat ila bikhimaar lafdigiisu isaga saas yadaa buu ahaa alfaadda qolyaha kalena waa markaa sida uu sheikhu inoo qoray weeya macnaha xadiiska haddaynu markaa u gondodegno xadiisku waxa uu tilmaamayaa in qofka dumara salaadda ay tukanayso haddii wax markaa ayna iska saarin madaxa iyo qoorta iyo markaa dhulka haddaynay markaa mare iskaga asturin inaan salaaddeeda la aqbalaynin ayaa xadiisku sheegaya xaa'id marka la leeyahayna waxaa loo jeedaa bimacnaa baaliq waa qof dumara oo qaangaadha ayaa laga tilmaamaya albaaliq imra'atun baaliq iyo imra'atun baaliqa waa luqataan labada luqaba waa bannaan yihiin sida imaamu shaafici laftiisa laga sheegay in la yidhaha imra'atun baaliqa iyo in la yidhaha imra'atun baaliq marka waxa weeye qofkan dumara ee xaa'id lagu sifeeyey waxaa looga jeedaa bimacnaa waa qaangaadh ee lagama tilmaamayo caaday qabtaa waayo qof dumara oo caado qabta salaadi ka asixi mayso inay tukataana uma bannaana inay tukataana uma bannaana ahlucilmiguna saas yadaa bay ku fasireen in baaliq looga jeedo nawowi waxa uu ka odhanayaa khulaasada waalmuraadu bilxaa'idi alxuratu albaaliqa waa tii xorta ahayd ee baaliqa ahayd yacnii baaliqada ahayd ee qaangaadhay wa xukmu sabiyati almumayizati xukmuhaa inanta markaa sabiga ah ee iyadu wax kala soocaysa wax kala garanaysana xukumka waxay kala mid tahay yacnii qofka dumara ee baaliqadda ah bay la xukum tahay xurrada xadiisku inooma sheegin inay xor tahay laakiin shaaficiyadu maadaama ay qabto in la kala farqinayo yacnii qofka dumara ee xortaa iyo ta addoonta ah ayuu xadiiska wuxuu ku qayday ta xortaa in looga jeedo aahaar laga soo wariyey saxaabada qaarkood baana jira laakiin xadiis nebi oo kala farqinaya qofka dumara ee baaliqadda ah qofka dumara ee xorta ah iyo qofka dumara ee addoonta ah xadiis kala farqinaya lama hayo raajixuna waxay tahay wax tafriiqa inaynay markaa daliil ayna tafriiqu lahayn ayaa raajixu yahay waana sida markaa ay aad ugu nuxnuxsadeen ibnu xasmi iyo culammada qaarkood ay ku nuxnuxsadeen wakadalika shawkaani laftiisu marka waa sida uu maray sheikhulalbaanina waa sida uu arjaxayo ibnu xasmi baana aad iyo aad mas'alada noocaasa ugu nuxnuxsaday nusuusta ku soo aroortay maqaamkan waxay wada tilmaamaysaa qof dumara oo qaangaadh ah ayay tilmaamaysaa wakadalika marka waxa weeye satrulcawra adilada ku soo aroortay in iyaduna waa caamo may kala farqin addoon iyo xor may kala farqin marka takhsiiska laga khasisayo addoonta waxau u baahan yahay daliil adilada sharciga lagu khasisi karo aahaarta saxaabada laga soo wariyaa ama qowl saxaabi ma lagu khasisi karaa xadiis caam ah mise laguma khasisi karo waa mas'ale ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin usuuliyiintuna isku khilaafeen masalada noocaasa culammadu islama oggola oo iskuma waafaqsanaa in xadiidka markaa marfuuca ah ee nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugnaaday in ahar saxaabi laga soo wariyey in lagu khasisi karo ta noocaasa markaa miday isku waafaqsan yihiin ma ahae culamo badan baa diidan waxayna leeyihiin xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam ee marfuuca ah ma khasisi karo qowl saxaabi markaa ma khasisi karo marka calaa kulli xaal tafriiqa marka mas'aladaa la kala farqinayaa wax daliila markaa ma laha waxyaalaha markaa loo waajibiyey satrulcawrana waxaa ka mid a in markaa fitna iyo wax la mida aynay ka iman baa markaa ka mida oo aan lagu fitnoobin waxaana suurtoobi karta qofkii dumar ee addoonta ahayd inay iyadu kaba qurux badan tahay baa suurtoobi karto in lagu fitnoobaa ay uga dhowaansha badan tahay tii xorta ahayd tii xorta ahaydna waxaa dhici karta inaynay ahayn mid aad u qurux badan tii waxa weeye addoontiina waxaa dhici karta inay aad iyo aad u qurux badan tahay marka in lagu fitnoobo inay uga dhowaansho badan tahay marka maadaama waxyaalaha markaysagaa satrul cawra loo waajibiyey ay ka mid tahay yacni dar-an lilmafsada mafsadada in la daafacaya darteed maadaama ay ka mid tahay yacni mafsadadii waa ka iman kartaa gabadhii markaa addoontaha iyo lafteeda waalxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukumkuna cillada ayuu la wareegaa joogitaan iyo maqnaanshaba oo hadday cilladu joogto xukumku waa joogaa haddii cilladu ay maqan tahayna xukumku waa maqan yahay marka sidaas aawadeeda calaa kulli xaal daliilku markaa caamnimadiisa ayaa markaa lagu tegayaa bacdu ahlilcilmina ayaana sidaas markaa qaba oo waxa weeye cumuumka markaa adilada sidaas yadaa ugu dareernay nawowi waxa kale uu yidhi saa wuxuu ku sheegay khulaasada hadalka horeynu sheegnay waxa kale uu yidhi waalmar'atu bilxaa'idi alatii balagat sumiyat xaa'idan liannaha balagat sina alxayd hada huwa asawaab fi alcibaarati canha ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن المراد بالحائض التي بلغت سن المحيض وهذا تساهل لأنها قد تبلغ سن المحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعية ثم إن التقييد بالحائض خرج على الغالب وهو أن التي دون البلوغ لا تصلي وإلا فلا تقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار شرح المهذب مجموعة وي مجلد كصدحات صفحة بقول يكوب تضباطا إلى بقول يلبا تضباطا الطبعة الوحيدة الكاملة yacni macnaha kale uu tilmaamayo nawowi waxa weeyaan xaa'id waxaa looga jeedaa untii qaangaadhka ahayd baa laga tilmaamaya marka in badanoo markaa culammada ka midii waxay tilmaamaan waata markaa wakhtiga markaa lagu xaydo gaadhay laakiin cibaarada nawcan maa tasaahul baa ku jira buu ihi sababta ugu jirana waxay dhici karta dumarka badankoodu intay ku xaydaan qofka dumar intay gaadho ayaa waxa suurtoobi karta haddana iyadu inaynay xaydin qaangaadhinna ayaa dhici karta oo iyada markaa qaangaadhkii dib uga dhaco waxaana dhici karta dumarka badankoodu inta ay ku qaangaadhaan ee xaydka markaa caadada ku helaan inay kaba yar tahay baa suurowda shan iyo toban sano marka waxa weeye qofkan dumarina waxaa dhici karta inta aynay iyadu caado ku helin oo aynay markaa ku qaangaadhin baa suurowda marka cibaarada ku saabsan yacni balagat sina lmaxiid waxaa ku saabsan marka cibaaradaasi waa tasaahul yacni daqiiq ma aha daqiiq ma aha ayuu markaa u yidhi oo buluuq sharciya inaynay markaa gaadhin baa dhici karta iyadoo sina maxiid oo dumarka haalibkoodu xaydka ay ku helaan ay gaadhay baa suurtoobi karta waa midda labaad ee wuxuu kaloo shiikhu baraarujiyey taqyiidka xaa'id lagu qaydayaa waxa weeye waa aghlabi marka haalib hadduu ku soo baxayna mafhuum ma laha oo waxaa la yidhahdaa markaa nusuusta ku soo aroortay yacni markaa calaa xasabi alghaalib yacni wasfiga iyo waxa la midkaa lagu xidho mafhuum ma laha bay markaa culammadu yidhaahdaan sida markaa fannu usuulfiqiba mudawanka ku ah oo ay culammadii markaa ku tansiisiyeen saas aawadeed culammada qaarkood hadalka ay odhanayaan oo saaxibu tawdiix ka mid yahay mafhuumka xadiisku inanta yaree aan qaan gaadhin in salaadeedu asaxayo weeye mafhuum mukhaalafaha xaa'id khilaafsan wasfigaas ee laga fahmayo haddii iyadu aynay mar qaan gaadhin in waxa weeye haddii madaxeeda aynay markaa daboolina timaheedu iska muuqdaan inay salaaddeedu iska asaxayso waayo cawradeedu waa ka khafiifsan tahay hadalka marka uu sidaas markaa culammada qaarkood odhanayaan saaxibu tawdiixna uu ka mid yahay sawaab ma aha marka kharaja makhraja alghaalib maadaama makhraja alghaalib uu soo baxayna waxa uu yahay midaan mafhuum mukhaalafo laga qaadanaynin weeye oo waa sidaa uu sheegay marka imaamu nawowi saaxibu cawni almacbuud waa maxamed ashraf yacni markaa shiikha la yidhaahdee yacni markaa aan tambihiyo ee waxa weeye cawn almacbuudka waxa markaa yacni tabacaadku ay ku qoreen inuu shamsulxaq alcadiim alaabaadi inuu allifay laakiin kaasi waa kalad markaa min asxaabi tabacaat ka dhacay ee muu allifin yacni shamsulxaq alcadiimu alaabaadi markaysagaa ma allifin cawn almacbuudka ee cawn almacbuudka waxaa allifay sheikh la yidhaahdo yacni markaa moxamed ashraf la yidhahdo sharafulxaq moxamed ashraf sheikh la yidhaahdo oo marka isaguna aabaadiyiinta ka mid oo hindiya ayaa markaa allifay laakiin waxa weeye shiikha kale mutacaasirayn bay ahaayeen isku wakhti baynay markaa joogeen isaguna waxa uu allifay kitaab kale oo la yidhahdo ghaayat almaqsuud fii xalli sunani abi daawuud oo mabsuud oo aad iyo aad u faahfaahsan isagaana horaan qoray kitaabka markuu kitaabkaa allifay dabadeed buu wuxuu jeclaystay kitaab ka kooban kitaabkiisa in la allifo ayuu jeclaystay sidaas baanu markaa ugu bandhigay maxamed ashraf inuu kitaabka allifo aanu ku taxdiidiyey muqadimada markaa kitaabka iyo cunwaanka waxa ku yaallaa waa iska hor imanaysaa waayo markaysagaa muqadimada waxa uu ku caddaynaya maxamed ashraf inuu leeyahay oo uu ku bilaabayo markuu xamdalaysta dabadeed yacni waxa uu odhanayaa sharafulxaq maxamed ashraf waxa uu odhanayaa sidan iyo sidan oo uu odhanaya markaysa waxaanuu saaxiibkayo oo marka waxa weeye shamsulxaq alaabaadi ah ayaa allifay kitaabkiisii haayatulmaqsuud oo kitaab aad mutawal u ah markaasuu aad iigu taxdiidiyey inaan kitaabkan allifo markaasaana aad uga cudur daartay markaasuu yidhi waan kugu caawinaya marka adigu calaa kulli xaal mabaaxiis badan oo kutub kitaabkiisa uu ku sheegay khulaasadeedii iyo mucdeedii waan ku soo arooriyey buu odhanaya halkan marka calaa kulli xaal yacni cawnulmacbuudka waxa iska leh yacni sharafulxaq maxamed ashraf shiikha la yidhaahdo ayaa iska leh oo aabaadiyiinta ka mid ah amaa waxa weeye shamsulxaqi alaabaadi waxa uu allifay kitaab isagu leeyahay ghaayat almaqsuud fii xalli sunani abi daawuud marka saaxibu cawni almacbuud waxa uu odhanayaa mirqaadka waxa uu ku yidhi saaxibulmirqaa waxa weeye waa markaa mulla caliy alqaari marka mulla caliy alqaari waxa uu odhanayaa waxa markaa suurtoobi karta in la yidhaahdo yacni xaa'id waxaa looga jeedaa maa yani allatii sha'nuha alxaydu tii markaa yacni sha'nigeedu iyo xaalkeedu yahay inay markaa caado hesho bimacnaa dhadiguun in laga tilmaamayo dhadiga uun in laga tilmaamayo marka inanta yar haddii ay weynaato waxa markaa sha'nigeedu yahay inay caado hesho sidaas aawadeed qof dumaroo kasta ama ha yaraato ama ha weynaato ama ha qaangaadho ama yaynay qaangaadhin in sidaa lagu fasiray lafteeda waa suurtoobi kartaa oo arrinkii waxa weeye xadiidka lagu soo aroorin lahaa ee la odhan lahaa mafhuum mukhaalafuhu yacni wuxuu ku tusinayaa inay gabadha markaa aan qaangaadhini ka duwan tahay ayuu markaa doonayaa inuu markaa taa ka sarfiyo laakiin calaa kulli xaal laa xaajata ilaa hada takalluf takallufkaa xaaje saasoo loo qabaa ma jiro waxaanay markaysagaa tahay yacni xadiisku inuu sheegayo baaliqadda tii qaangaadhay amaa tan qaangaadhin mafhuumkeeda in la qaadanayo oo la odhanayo iyadu markaa salaaddeedu waxay ku ansaxaysaa biduuni khimaar taasi mafhuumkaasi waa hayru muctabar waayo xadiisku wuxuu soo baxay makhraj alghaalib ayuu markaa soo baxay waxa makhraj alghaalib soo baxaana yacni mafhuum ma laha waxay mas'aladan kaloo ku tacalluqdaa qofka dumara cawradeeda ayay ku tacalluqdaa oo qofka dumara maxaa cawra u ah maxaan cawra u ahayn mas'alada noocaasa ayay ku tacalluqdaa qofka dumara cawradeedu wixii wejiga iyo labada kaf aan ahayn waa cawro waxaan wejiga iyo labada kaf ahayni waa cawro wejiga iyo labada kaf marka cawro ma yihiin mise ma ahana masalada noocaasana khilaaf baa ku sugan oo culammadu isku khilaafsan yihiin adigu weji waa jiraa xanafiyada laga sheego ay yidhaahdeen qoobabka ama addimada hoose yacni markaa qoobabku haddii markaa iyagu cawro saasa ma aha yacni ay odhanayaan laakiin qowlkaasi waa qowl shaada oo daciifa oo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee saxiixa ka hor imanaysa yacni turkhiina shibran qaala idan tankashifu aqdaamuhunna xadiidkaa markaa umu salama ayuu markaa ka hor imanayaa waana xadiis saxiixa weeye oo nebigu sala allahu alayh wasalam yacni qofka dumara waxa uu amray inuu waxa weeye ay marada markaa jiiddo oo ay markaa addimada ku qariso sidaas iyada ayuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam markaa u amray yacni khabarkuna waa khabarun yuraadu bihi lamru khabar amar looga jeedo weeye yacni ummu salama waxay tidhi haddii markaa ay taa ka jiiddo waxaa faydmaysa addimadeeda ama qoobabkeeda hoosaa muuqanaya qaala yurkiina diraacan laa yazidna calayh aw kamaa qaala sala allahu alayh wasalam yacni markaa dhudhun bay jiidayaan intaa kama ziyaadinayaan oo kama badinayaan ayaa xadiidku markaa leeyahay marka shaad weeye qowlka odhanaya yacni markaa qadamaynku iyagu markaysaga cawre ma aha qowlkaasi waa shaad yacni lama cuskanayo wejiga iyo labada kaf marka cawre ma yihiin mise ma aha masalada noocaasa waa masale aad culammadu isku khilaafeen weeye oo ikhtilaaf markaa badani uu markaa ku sugan yahay ha yeeshee jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan in waxa weeye wejiga iyo labada kaf aynay cawre ahayn waana sida cabdilaahi ibnu cabbaas iyo kayrkii oo saxaabada ka midaba ka asaxday oo sanad saxiixa markaa kaga soo aroortay cabdilaahi ibnu cabbaas yacni markaa min culamaa'i asaxaaba bale markaysa waxaan markaa albaxru baa la odhan jiray cilmi badnaantiisa waana tarjumaanu lqur'aan nebiguna sala allahu alayh wasalam uu cilmiga ugu duceeyey marka cabdilaahi ibnu cabbaasna waa ka asaxday sida sheikhulalbaani ba markaa uu caddeeyey waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan wejiga iyo labada kaf inaynay markaa cawre ahayn yacni markaa sheekh albaanina masalada noocaasa aad iyo aad buu u waadixiyey oo kitaabkiisa marka la yidhahdo jilbaabka wakadalik iyo kitaabkiisa la yidhahdo aradd lmufxim yacni labadaba markaa si fiican buu markaysaga ugu bayaamiyey oo ugu caddeeyey in waxa weeye wejiga iyo labada kaf iyagu cawre inaynay ahayn axaadiis badan oo uu saas yadaa u daliishanayana markaa waa sheegay culamo badan oo markaa iyaguna sida kale ku tegey baa jira oo odhanaya waxa weeye cawradii waxay u kala qaadayaan yacni salaada markay ku jirto wejiga iyo labada kaf inay muujisaa waa u bannaan tahay haddii markaa rag ajnabi iyo wax la midii markaa aynay joogin laakiin waxa weeye haddii markaa ay khaarija salaa tahay cawro kale ayay leedahay oo ka duwan cawrada markay salaada ku jirto cawradaasina waxa weeye waa jidhkeedoo dhan ayaa cawro ah jidhkeedoo dhan ayaa cawro ah waana sida markaysaga imaam axmed ibnu xambal laga soo wariyey oo uu yidhi markaysaga xataa dufruha wax kale iska daayay ciddideeda inay qarisaa markaysagaa waajib bay ku tahay oo ciddideeda xataa inay muujisaa marka mid u bannaan ma aha sidaas yada ah ayaa imaam axmed ibnu xambalna laga soo wariyey inkastoo riwaayaad kalena uu leeyahay oo mas'alada markaa sidaas yada khilaafsan uu leeyahay culamo badan oo markaysagaa mucaasiriinta ka mida ayaa rasaa'il ka alifay oo marka mas'alada noocaasa ay kaga hadlayaan oo iyagu ku nuxnuxsanayaan wejiga iyo labada kaf inay qariso qofka dumara inay waajib ku tahay oo uu ka mid yahay waxa weeye ibnu cuthaymiin oo uu ka mid yahay tuwayjari oo uu ka mid yahay waxa weeye bakri abu zayd oo uu ka mid yahay waxa weeye adigu culamo badan oo markaysaga mucaasiriinta ka mid ah ayaa mas'alada noocaasa rasaa'il badan markaysaga ka alifay yacni marka dad kale oo badan oo markaysaga iyaduna kutaabta iyaguna kutaabta ka mida dadka wax qorqoro ka mid a oo iyaguna wax ka alifay oo aan markaa culamo yagu ahaynna waa jiraan oo rag iyo dumarba markaysagaa leh iyagoo markaysaga masalada noocaasa ku radinaya marka albaani tilmaamayana markaysa waxaan markaa inuu qowlkaa uu ku tegay qowl baatila marka uu yahay mana aha wuxuu markaa ugu horreeyey ee waa wax markaysaga yacni ahlucilmigu ay ka hadleen kutubtana markaysaga mudawan ku ah oo marka waxa weeye jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen madaahibta badankooduna ay qabto in waxa weeye wejiga iyo labada kaf iyagu cawre inaynay ahayn laakiin wixii markaa intaa ka soo hadhay ayaa qofka dumara yacni cawro ah oo inay muujiso aynay u bannaanayn ha masalaad ha ku jirto ama ha ka baxsanaato bacdi kaleoo markaysaga waxaan markaa culammada ka midii waxay yidhaahdeen mas'alada waa sallimaynaa jamaahiirtu inay sidaa qabeen oo waxa weeye markaa kutubta waa ku taallaa ha yeeshee xaalkoodu hadalkoodu wuxuu ku qaydan yahay oo ku gaar yahay waa marka aan fitno laga baqaynin ama fitno haddii markaysaga laga baqayo xaalka noocaas ah in waxa weeye wejiga iyo labada kaf in la qariyo waa mawdicu ijmaac oo waa laysla ogol yahay wax khilaafii mas'alada noocaasa kuma sugna hadalka markaa culammada ee jamaahiirtu ay yidhaahdeen wejiga iyo labada kaf cawre ma ahna waxaa lagu xambaarayaa waxa weeye waa marka aynay ahayn fitna aynay jirin amaa zamanu lfitna waxay noqonaysaa waxa weeye cawray noqonaysaa khilaafna mas'alada noocaasa kuma sugna yacni arrinkaas waa ka jawaabay yacni markaa sheikhulalbani waxaanu odhanayaa arrinka noocaasi waxa weeye waa qalad oo waxa weeye fitnadu weligeedba waa jirtay mana aha markaysagaa mid soo dariday markaysagaa ma aha fitnada markaysaga waxaan markaa masaladaasna culammadu waa sheegi jireen ha yeeshee hadalkoodu yacni waxa uu ku saabsanaa wakhtiga yacni fitno laga baqayo in markaa la eegaa inaynay bannaanayn masalada noocaasa ayaa markaa hadalka markaa culammadu ku saabsanaa waana arrinkii markaa nebigu sala allahu alayh wasalam in adeerkii fadli uu markaa waxa weeye markuu arkay gabadhii uu ku dhagaegay ee quruxda badnayd nebigu sala allahu alayh wasalam wejigiisii waa ka jeediyey fadli wejigiisii buu jeediyey oo gees kale uga duway markuu cabbaas weydiiyey wuhi maxaad markaa in adeerka ama fadli aad u jeedisay wejigiisa waxa uu yihi markaa ra'aytu shaaban wa shaabatan falam aaman ashaytaana calayhima yani waxa weeye markaa waxaan arkay buu yidhi inan markaa dhallinyaro ah iyo qof dumara oo dhallinyaro ah markaa shaytaankii markaysaga ugama aamin noqon inuu isku fitneeyo sidaas aawadeed baan uga jeediyey marka qofka dumarana wejigeedu waa muuqday xadiidkaasna sanadkiisu waa xasan sida xaafid ibnu xajarba laftiisu marka uu sheegayo albaanina uu ku waafaqayo marka waxa weeye fitnadii iyadoo uu nebigu sala allahu alayh wasalam uga baqay yani fadli haddana kuma odhan gabadhii markaa quruxda badnayd ee uu eegaya wejiga dabool oo qari markaysagaa nebigu sala allahu alayh wasalam kuma odhan oo waxa weeye taas iyadaa kuma waajibin marka waxay noqonaysaa iijaabka taa la waajibinaya istidraak cala rasuuli sala allahu alayh wasalam nabigii sala allahu alayh wasalam markaa xukumkiisii istidraak in lagu samaynayo laleeyahay maya sidan baa kaga habboon in la yidhaahdo taas iyadaabaa ka dhalanaysa ha yeeshee ishkaal kale xadiidka ay ku soo arooriyeenoo waxay yidhahaan gabadhan waxay ahayd markaa muxrimay ahayd oo wejiga inay qarisaa markaa mid u bannaan markaa ma ahayn sidaas aawadeed buu nebigu sala allahu alayh wasalam u amri waayey in wejiga markaa ay dabasho taa lafteeda waa ka jawaabo wuxuu markaa u yidhi markii jamaraadka ay tuurtay dabadeed ayay markaa ahayd qofkan dumara goorta markaa nebigu sala allahu alayh wasalam ay wax weydiinaysaa marka waxa weeye xaaladda jamaraadka ay turtana waxa marka ay tahay yacni faqad xalla kullu shayin ila nikaax waxa marka isna yani marka waxa weeye shay kastaaba yacni marka waxa weeye waa u bannaanaaday yacni marka galmada mooyaane wixii kaleba markaysaga waa bannaan yihiin yacni xaalkaas xaalkaa waxa weeye markaa jamaraadka marka la tuuro waxa weeye waa taxallul suqra waa xalaalow yar weeye sida axaadiista qaarkoodba markaysagaa ay ku soo aroortay idaa ramaytum ljamra faqad xalla faqad xalla lakum kullu shayin ila marka ila nikaax ay ila aljimaac yacni galmada mooyaane wax kaloo dhammi markaysagaa waxay tahay mid markaa idiin bannaan waana taxallulu suqra xaafid ibnu xajar laftiisuna waxa uu taxqiijiyey xaaladdan markaa inay ahayd qofka dumari mar waxa weeye marka ay jamaraadkii tuurtay oo jamratalcaqaba ay soo tuurtay inay markaa ahayd sidaas iyada ah ayuu xaafid ibnu xajarna marka hore marka uu ku tegey ha yeeshee markii dambe waa ka saawiyey oo masaladu markii hore soo taxqiijiyey dib ayuu uga laabtay oo hadalkiisu markaa waa iskhilaafay marka sidaas aawadeed maadaama markaysa waxa jamratulcaqaba ay tuurtay taxallulu suqra uu dhacay wejiga inay dabooshaan wuxuu ahaa markaa miduu jaa'iza marka mar hadduu u jaa'is ahay oo u bannaanaayo ixraamkii aanu u diidaynin waxay ahayd markaysaga haddii waxa weeye fitno baqashada laga baqanaya ay keensanayso gabadhuna ay qurux badnayd inuu nebigu ku waajibiyo ayay markaa noqon lahayd ra'yigiinna marka lagu socdo inay wejiga daboosho markaa kumana waajibin nebigu sala allahu calayhi wasalam waa midda labaadee haddiiba laga soo qaado calaa sabiili alfardi waaltaqdiir in waxa weeye ay muxrimo ahayd oo aynay gabadhu markaa taxallulkii ay yaraa aynay markaa gudagelin haddii taa lagaba soo qaado oo sidaa sheegaysaan laba qadaro yacni wejiga marka waxa weeye inay daboosho oo wax marka cudwiga iyo xubinta lee ku dabooshaan u bannaanayn laakiin markaysaga mare ay iska fogaynayso inay ku dabooshaa waa u bannaan tahay taasna waxaa ku soo arooray xadiidka abu daawuud iyo markaa kayrkii soo wariyeen oo tilmaamaya waxa weeye haddii markaa raggu yacni marka ay tilmaamayso yacni axadu aswaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalam marka ay sheegayso yacni haddii ragga aanu ku soo baxnana markaa sadalna maradaanu isku sii daynaynay oo aanu wejiga ku sii daynaynay haddaanu markaysagaa dhaafnana waxa weeye markaysa waxaan markaa marada waa faydaynay xadiidka laftiisu waxa marka uu tilmaamayaa xujo uu ku yahay iyadoo muxrimada markaysa waxaan markaa sadli inay samayso marada isku sii daysaa inay markaa bannaan tahay marka waxaa la diidayaa uun markaa xubinta wejiga wax la-eg oo niqaab iyo wax la mida inay xidhataa la diidayaa laakiin mara ay iska haysa iyo wax la mida inay kusii dayso yacni ta noocaasi markaysagaa mid mamnuuca ma aha calaa asaxi qowlayi ahli ilcilmi culammada markaysagaa labadooda qowle markaysagaa mas'alada ay kaga tageen qowlka sixada badan marka lagu socdo ama raajaxsan marka lagu socdo mid markaa muxaram oo markaysagaa ka xaaraama oo loo diidaya markaa sidaas yadaa ma aha gabadhii muxrimada ahayd maro markaa xubinta markaysagaa aan loo goynin oo wejiga loo goynin ama loogu talagelin oo ku dhegsan aan ahayn inay markaa wejiga ku qarisaa inay markaa u bannaan tahay markaa lafteeda iyadoo jaa'istaasi u tahay maadaama aanu nebigu ku waajibin sala allahu calayhi wasalam waxaa laga qaadanayaa inay wejigii dabosho aanu ku waajibin in waxa weeye fitnada markaysagaa baqashada laga baqdaa hadulbasar bay keensanaysaa iyo marka aragga inaan lala raacin ha yeeshe markaysagaa ma keensanayso in waxa weeye aan yacni markaa la yidhaahdo wejiga markaa ha daboosho markaa ma keensanayso waa midda labaad ee sheikhulalbaani ishkaalkalu soo arooriyey ishkaalkaasi wuxuu yahay fitnada baqashada laga baqanayaa waxa ay tahay ragga laftooda waa ka iman karta oo waxaa markaa la odhanayaa waxa weeye haddii raggii markaa masalan ay markaa suurtoobi karto in markaa lagu fitnoobo oo markaysagaa fitnadii looga baqayo in markaa indhihii ay ka laabtaan dumarku markaa waajib bay ku tahay baa markaa la odhanaya ha yeeshee markaysagaa yacni fitno baqashada laga baqanayo oo eegitaanku marka aanu bannaanayn iyo waxa weeye qarintu inay waajib tahay laba shay oo mutalaazimaana ma aha in badan oo culammada ka midana waxaa ku dhacday labada shay inay u qaateen laba shay oo isku xidhan inay yihiin oo haddii waxa weeye markaa la yidhaahdo yacni markaa lama eegi karo haddii la yidhaahdo waxay ka fahmeen oo u qaateen in la qariyaa inay waajib tahay yacni qadulbasarku markaysagaa dumarka laftooda waa saaran yahay oo ragga indhaha inay ka laabtaan waa saaran yihiin iyaday caynkaas iyada a tahay oo ay marka waxa weeye hadday fitno uga baqaanna mu'akad arrinkaasi sii yahay oo sii adeg yahay ayaa haddana markaysaga waxaan waxay tahay midaan markaysagaa raggii la saaraynin oo la odhanaynin idinkuna markaysaga yacni quruxdiinna iyo wejigiinna qariya aan markaysagaa mid la odhanayo aan markaa ahayn marka araggu inaanu bannaanayn oo markaa yacni nadarkii iyo eegmadii aynay bannaanayn iyo wejiga markaa qarintiisu markaysagaa inay waajib tahay laba shay oo isku xidhan yacni ma aha ee sidaas iyadaabay ukalayacni u kala faaruqi karaan oo u kala tegi karaan ta kale axaadiis badan oo uu sheikhu markaa soo deliishanaya ayaa jiro dhowr iyo toban xadiis oo ka deliishanaya markaysaga waxaa wejiga markaa faydista la faydaa in waxa weeye qofka dumari ay faydaa wax jaa'isa inay tahay oo waxa weeye sunnadii markaysaga ay ku dareertay oo axaadiistii ku soo aroorto sunna taqriiriya yacni markaa loo hayo wakadalika xadiidka markaysa waxaan markaa idaa balagat ilmar'atu almaxiida yacni markaa yani haddii qofka dumari ay gaadho yacni markaa yani qaangaadho uma markaa yani saalixaho uma habboona yacni markaa inay muujiso ilaa hada wa haada xadiidkaa sanadkiisa waxaa ku jira dacfi oo laba sababood weeye sababta koowaad waxaa ku jira saciid ibnu bashiir oo daciifa sababta labaadna khaalid ibnu duray oo caaisho ka warinaya caaishana ma soo gaadho waa munqaic waxa uu tilmaamayaa ariiq kaleo asmaa lagaga soo warinayaa inuu markaa u jiro labada markaysagaa ariiqna sheikhu waxa uu tilmaamaya xasanun ligayrihi inuu markaa noqonayo in badanoo culammada ka midina waxay ka jawaabeen un ariiqa markiisa waxaan markaa abu daawuud soo wariyey ee markaa ibnu bashiir ninka la yidhahdaa ku jira ee daciifka ah wakadalika markaysa waxaan markaa inqiaacuna uu ku sugan yahay markaasaa waxay yidhahdeen xadiidkani daciif weeye waayo saasaa ku sugan yacni xadiidka kale ee markaa asmaa binti cumays laga soo warinayo ee marka waxa weeye isaguna yacni markaa mas'aladan markaa oo kale tilmaamaya oo uu sheikhu ku quweynayo in badan oo culammada ka midii markaa kamay jawaabin marka waxa uu ku tegaya xasanun ligayrihi markaysaga inuu xadiisku noqonayo yacni marka ayuu ku tegaya culamo kale oon markaa taxsiinisayna waa jiraan oo waxa weeye xadiidka xasan inuu yahay ku xukuntay saxaabadii qaarkooda masalada ku tegay oo sanad saxiixa lagaga hayo inay yidhahdeen wejigayo labada kaf mooyaane inta kale ayaa qofka dumari markaysagaa qarinaysaana waa jiraan oo markaysaga waxaan cabdillahi ibnu cabbaas ayaa ka mida yacni kharaa'ibka dhacay waxaa ka mida buu markaa sheikhu odhanayaa ibnu markaa yacni yacni maxamed naasiriddiin alalbani raxmat ullaahi calayhi inay markaa culammada qaarkood yacni markaa adiladii saxiixayd aan soo deliishaday qaarkood inay daciifiyeen iyo aahaartii saxaabada ka asaxday misena ay deliishadeen axaadiis markaysagaa daciif ah amaba aahaar markaysagaa daciif ah ay markaa deliishadeen markaa sidaas aawadeed waxyaalaha noocaasana xuja markaysagaa kuma qumayso marka calaa kulli xaal mas'alada noocaas ah waa mas'ala markaysa waxaan markaa qadiima ahlucilmiguna ay isku khilaafsanaayeen khilaafkeeduna uu qadiim yahay yacni adilo badanna marka masaladaasi ay leedahay jamaahiru ahlicilmina ay qabaan wejigiiyo labada kaf cawrada inay ka baxsan tahay qofka dumara oo aynay cawro ahayn wejigeeda iyo labada kaf aynay ahayn laakiin wax allo wixii kale ee jidhkeeda ah inay cawro yihiin oo inay qarisaa markaysaga ay waajib ku tahay xaaladda la leeyahay wejigeeda iyo labada markaysagaa kaf inay qarisaa waajib kuma aha waa marka ziine iyo qurux markaa iyadu kasabiyo ay ku sii dartay aynay jirin sida markaysagaa farihii oo kale hadday dahab iyo markaysagaa dhaldhalaal iyo wax ku samayso xaaladda noocaasa waxa marka uu tilmaamayaa sheikhulalbaani inay tahay markaysaga inay qarisaa inay waajib ku tahay oo waayo markaysaga waxaan markaa dee ziino kale ay ku kordhisay ayaa markaa jirta marka maadaama markaysaga waxaa ziino kale ay ku kordhisay ay jirto xaaladda noocaasa inay qarisaa laazim bay ku tahay marka xaaladda waxa weye wejigiiyo labada kaf ay markaa quruxa iyadu ku samaysay oo ku siyaadisay ay jirto xaaladda noocaasa inay qarisaa waa waajib laakiin haddii kale waa afdal inay qarisaa oo waa fadli badan tahay ha yeeshee markaysagaa waajib kuma aha ee waxa weeye hadday samayso waxay la timi sidii fadliga badnayd haddii aynay samaynoo wejigiiyo labada kaf aynay qarinna waxay la timi markaysagaa shay jaa'isa ee shay waxa weeye markaa lagu tacninayo ama tabaruj iyo wax la mida loogu nisbaynayo ama markaysaga waxaan markaa loogu nisbaynayo macsiyo iyo wax la mida sidaas iyadaabaynay u ahayn cala alqawli alraajixi min aqwaali ahli ilcilmi marka lagu socdo waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay markaa qabaan xadiidka laba boqol iyo markaa sideed wa can jaabirin radia allaahu canhu jaabir waxaa laga soo wariyey hala raajico kitaabka la yidhaahdo alradd lmufxim licalisheekh alalbani wa can jaabirin radia allaahu canhu jaabir waxaa laga soo wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalam inuu nebigu qaala lahu uu ku yidhi in kaana thawbu haddii maradu ay tahay waasican mid ballaadhan faltaxif bihi ku jeeni qaaro yacni maradaas yacni fi salaa wuxuu u jeedaa salaada gudaheeda walimuslimin muslim buu u sugnaaday fakhaalif bayna tarafayhi labadiisa daraf markaa isweydaari oo markaa midna waxaad marisaa waxa weeye kilkilada hoosteeda midna waxaad marisaa markaa waxa weeye yacni markaa degta markaa soo mari wa in kaana dayiqan hadduu yahay mid cidhiidhiya fatazir bihi markaa gunto muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan xadiidka laba boqol iyo sagaal walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday min xadiisi abi hurayrata xadiidkii abi hurayre iyadoo uu ka mid yahay radia allaahu canhu abu hurayre ilaahay raalliha ka noqday inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yusallii axadukum midkiin tukan maayo fi thawbi alwaaxidi maro keliya ku tukan maayo waa khabarun yuraadu bihi annahyu siiqadu waa khabar laakiin marka macnuhu wuxuu u dhacayaa nahyi yaanu ku tukan baa macnuhu u dhacaya midkiin yaanu maro keliya ku tukan laysa calaa caatiqihi minhu shay yacni marka xaal maradaas marka aynay maradaa keliyii aan markaa degtiisa aynay waxba ka saarnay xadiidkanna axaadiistanna waxay tilmaamaysaa ninkii markuu tukanayo inay tahay inuu waxa weeye laba maro inuu ku tukado hadduu awoodi karayo hadduu kari karayo laba maro inuu ku tukado ayaa axaadiistu markaa tilmaamaysaa haddii waxa weeye laba maro aanu kari karin wuxuu u qaybsamaa marada uu haystaa in maro weyn ay tahay oo u qaybsamaysa inuu waxa weeye yacni markaa qaybna yacni markaa uu guntado qayb kalena uu isku soo maro iyo inaynay u qaybsamaynee markay ay noqonayso wax gunti uun ugu filan hadday tahay wax gunti oo keliya ugu filan mawdicu khilaaf ma aha oo layskuma khilaafsanee maradaa keliya qaydkee uu guntan karayo oo keliya hadduu haystee wax labaad aanu haysan ama macawis keliyuunbuu haystaa waxa weeye waxay noqonaysaa macawistaa inuu guntado weeye isagoo feedha qaawan baanu markaa tukanayaa salaaddiisuna waa ku asaxaysaa waana laysla ogol yahay mar haddaanu awoodi karayn markaysaga maro kale awa likullikum tawbaan nebiguna sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa ku jira waxaa markaa uu ku yidhi markaa midkii waliba miyuu laba maro helaya wuxuu ku tukaday hal maro keliya buu nebigu ku tukaday sala allahu alayh wasalam markaasaa nebiga la weydiiyey markaasuu oo midkiin waliba miyuu helayaa markaa laba maro nebiguna sala allahu alayh wasalam libayaan lijawaas buu sidaas iyadaa u yeelay oo waxa weeye caddayntiiba markaysaga waxaan markaa ku xidhnayd marka waa bayaan ficli ah yacni weeye xaaladda laakiin markaa aanu yacni uu kari karayo xaaladda uu kari karayo inuu markaa laba maro oo kale uu haysto isagoo feedha qaawan inuu iska tukadaa yacni mid u bannaan ma aha culammada qaarkood waxay qabaan inaynay u bannaanayn waxaynay ka qaateen nahyiga yacni laa yusallii waa naafiya yacni markaa laadu laadu maadaama ay naafiyo tahay macnuu nahyi buu u dhacayaa riwaayaadka qaarkooda markaysaga ya-du iyadoo xadfan ku soo aroortayna waa jirtaa in laa yusallii riwaaya markaysaga xoe daara qudniya soo wariyeen waxay tilmaamaysaa laa yusallii yaanu tukan ayay markaa ku soo aroortay markaa nahyigii sariix bay ku tahay markaa tan naafiyada ee markaa nahyigii aan sariixa ku ahayna waxay noqonaysaa waa naafiyatun yacni wuxuu markaa macnuhu noqonayaa naafiye naahiye looga jeedo ama markaa khabarun yuraadu bihi nahyu khabar nahyi looga jeedo ayuu noqonaya wanahyu yaqtadii taxriim nahyiguna xaaraantiniman buu keensadaa oo shayga la nahiyee la reebay haddii daliil ka sarfiya aan lahaynin waxaa lagu xambaarayaa inuu shaygaasi muxaram yahay oo aanu bannaanayn sidaas yadaabaa markaa lagu xambaaraya markaa sidaasina waxaa weeye culammada qaarkood baa ku tegay oo uu ka mid yahay imaam axmed ibnu xambal markaysaga uu ka mid yahay jamaahiirta culammaduna waxay ku tageen inaynay markaysaga waajib ku ahayn oo axaadiista markaa tilmaamaysaa inaanu markaa ku tukan waxay ku xambaareen mare keliya aanu ku tukan oo aan degtiisa waxba ka saarnayn waxay ku xambaareen nahyigu inuu yahay litanziih yacni nebiga sala allahu alayh wasalam ficilkiisana waxay ku xambaareen jawaaz marka waxay yidhahaan laba mare in lagu tukadaa ama waxa weeye maro markaa keliya haddaad haysato markaa maradu ballaarantay degta inaad wax iska saartaa waxay tahay markaa waa sunna oo waa mustaxab oo waa afdal ha yeeshee marka waxa weeye hadduu sidaa qofku yeeli waayo waxay tahay markaa wax ismi iyo dembiya markaa ma qabo laakiin masalada noocaasa waxa weeye arjaxu alqawlayn waa markaa yacni hadduu qofku awoodi karayo waa inay markaa yacni waajib ku tahay inuu markaa laba mare ku tukado haddii uu kaloo maro ballaadhan haystana inuu degta qayb iska soo saaro qaybta kalena uu guntadaa inay waajib ku tahay hadduu sidaas yeeli waayo oo isagu markaa maradii iska guntaday oo aan degta waxba iska soo saarin karina karaya uu salaaddii sidaa ku tukado waxay noqonaysaa tasixu maca alismi salaaddiisu waa ka asaxaysaa ha yeeshee markaysaga aasin buu ku yahay yacni nahyigii markaysaga waxaan wixii nebigu ka reebay sala allahu alayhi wasalam yacni markaa dhicitaanka uu ku dhacay darteed yacni taas iyada ayuu ku dembaabayaa salaaddiisuna tasixu maca alismi qawlkaasaa markaysaga waxaan arjaxu alqawlayn yacni ah fakhaalif bayna tarafayna waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa qayb waxa weeye xagga sare ha saaro oo degta ha saaro qaybna kilinkilada hoosteeda ha mariyo yacni sidaas iyadaabaa markaysagaa laga tilmaamaya yacnii riwaayaadka qaarkood oo xoogaa ijmaal ku sugan yihiin baa jirta laakiin riwaayadaasaa markaysagaa tafsiil ku samaysay oo sii caddaysay marka riwaayada mubayinada ee fasirtay ayaa markaysagaa macnaheeda la qaadanaya ibnu taymiya waxa uu yidhaahdaa marka waxa salaada marka lagu jiro la asturo yacni nebigu sala allahu alayh wasalam cawrada astura inama odhan ee waxaa laydigu yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin yacni quruxdiinna qaata ayaa ilaahay inagu yidhi yacni masaajid kasta agtiisa yacni quruxdiinna qaata baa laynagu yidhi nebiguna sala allahu alayh wasalam waxyaala aan cawro ahayn baa in la asturo salaaddii markaysagaa uu inagu amray oo inaga reebay markaysagaa inay markaa muuqdaan oo waxa weeye laa yusallii axadukum fi thawbi alwaaxidi laysa calaa caatiqihi minhu shay fuqahaduunbaa u baabaystay markay ka warramayaan shuruudaha salaadda baabu satri alcawra iyo wax la mida u baabaystay oo waxa weeye iyagu cawro markaysaga waxa la qariyo markaysaga waxaan markaa ka ka soo qaaday imaam axmed ibnu xambal oo kale waxa uu qabaa inuu qofku hadduu awoodi karayo qoortiisa inuu wax soo saaro ama degtiisa inuu wax soo saaro markuu tukanayo inuu markaa waxa weeyaan ay waajib ku tahay mana qabo markaysagaa qofka markaa qarqarradiisu yacni ninka qarqarradiisu markaa inay cawro yihiinna ma qabo marka waxa weeye halkaas inaynay mutalaazimaan labada shay aynay ahayn culammada agtooda dhammaantood aynay u wada qabin inay labadaas shay isku xidhan yihiin oo culammada qaarkooda markaa le waxa salaada la asturo marka la tukanayo cawro oo keliya kuma gaar aha inay jiraan bay ku tusinaysaa buu ibnu taymiyana uu yidhi calaa kulli xaal tafsiilku waa masaladii markaas sidaynu sheegnay weeye xadiidka laba boqol iyo toban wacan ummi salamata radia allaahu canha ummi salama waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqday annahaa sa'alat innabiya sala allahu alayh wasalam inay nebiga weydiisay a tusalli almar'atu qofka dumari ma tukanaysaa fii dircin wa khimaar yacnii dirici ma ku tukanaysaa bimacnaa qamiis jidhkeeda wada qarinaya waxa weeye waa yacni diracaasi wuxuu noqonayaa oo kale toob ayuu markaa noqonaya waa maro jidhkii markaysaa waxa wada qarinaysa iyo wa khimaarin yacni foodad yacni toob waxa weeye iyo markaa foodad ma ku tukanaysaa foodadaasina waa inaynaan khafiif ahaanin bikayri izaarin wax gunti la yidhaahda yadaanu jirin oo bimacnaa gogorad iyo wax la mida yadaan xidhnayn inay intaa ku tukataa ma u bannaan tahay qaale wuxuu markaa nebigu ugu jawaabay sida laga soo wariyey idaa kaana dircu saabiqan yuqadii duhuura qadamayha haa waa ku tukanaysaa hadduu diricu markaysaga uu yahay mid yacni markaa wada qarinaya yacni saabiqan midkaa mid waasica hadduu yahay oo kaamila oo yuqadii qarinaya duhuura qadamayha labadeeda markaa addin inay muuqdaan hadduu qarinayo waa ku tukan kartaa akhrajahu abuu daawuuda abuu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey wasaxaxa ala'imatu waqfahu imaamyaalkuna waxay xadiidka markaa saxiixiyeen yacni inuu mawquuf yahay inuu marfuuc yahay iyo inuu mawquuf yahay labadaba loo soo wariyey way saxiixiyeen muraadka looga jeedaa waxa weeye bimacnaa waxay sawaabgareeyeen oo riwaayaddu inay ku sax tahay sheegeen inuu mawquuf yahay laakiin ugama jeedaan riwaayada mawquufada ah baa saxiixa markaysagaa sidaas yada ah ka tilmaami maayaan sida waxa weeye sheekhulalbaani iyo muxaqiqa kitaabka oo samiir amiin baa markaysaga ay caddeeyeen yani marka waxa weeye waxaa looga jeedaa riwaayadu waxay sawaab ku tao ku saxan tahay yani inay waxa weeye mawquufo tahay amaa inay markaa marfuuco tahay waxa weeye iyadu waa markaysaga waa mid munkaro ah oo nakaara ayaa ku sugan markaysagaa mid la aqbalaya ma aha xadiidkan culammada qaarkood xadiidka waa quweeyeen oo xaakim oo kale waxau idhi calaa sharti albukhaari waa xadiidkani saxiix ku yahay dahabi oo kale waa ku waafaqay nawowi oo kale waxa uu majmuuca iyo khulaasadaba ku sheegay xadiidka sanadkiisu inuu jayid yahay ha yeeshee culamo badan baa waxay yidhaahdeen yacni xadiidku markaa waxa weeye ruwaadda badankoodu waxay u soo wariyeen isagoo mawquufa halkaa wuxuu ishaarayaa qaar badan inay waqfiga arjaxeen laakiin sanadkiisu inuu jayid yahu labadaba ku tilmaamay yacni labada kitaabba majmuuc iyo khulaasada ahlucilmiga qaarkoodna xadiidka waa daciifiyeen culamada markaysagaa xadiidka daciifisay waxaa ka mid a sheikhulalbaani raxmatullaahi calayhi si fiicanna waa u bayaamiyey waa u tafsiiliyey irwaa'ulkhaliilka oo marka uu sheegay tasxiixa markaa xaakime calaa sharti albukhaari uu xadiidka ku saxiixiyey iyo dahabi wifaaqa uu ku waafaqay waxa uu yidhi yani waxay ka mid tahay taasi awhaamtoodii faaxishka ahayd ayay ka mid tahay buu yidhi xadiidkana waxaa sanadka ku sugan ummu muxamed ibnu zayd baa ku sugan yacni oo nin la yidhaahdo moxamed ibnu zayd ibnu qunfud ayaa sanadka ku jira can ummihi hooyadii buu ka warinayaa hooyadiina waxay tahay markaysaga waa majhuulatun laa tucraf lama garanayo markaysagaa hooyadii lama garanayo oo dahabi laftiisu waxa uu ictiraafay oo qirtay oo kitaabkiisa miisaan la yidhahdo ku sheegay waa culammadii marka yacni shiikhii waafaqay xaakim weeyaan tasxiix uu saxiixiyaye waxa uu markaa sheegay inuu miisaankiisa ku sheegay inaan la garanayn ummu moxamed ibnu zayd yacni markaa cidda ay tahay markaa lama garanayo iyo wax marka ay ku sugan tahay cadaalad iyo waxay ku sugan tahay lama garanayo marka sidaas aawadeed dahabi laftiisa hadalkiisa saasuu isu khilaafay cilladaasi waa ku sugantao xadiidka madaarkiisu wuxuu ku wareegayaa yacni imra'at cala imra'atin majhuula gabadh majhuulada dariiq kale oo loo hayaa habay yaraatee ma jiro waa midda labaadee waxa kaloo markaa xadiidka ku sugan yacni xadiidka mawquuf iyo marfuuc baa labadaba loo soo wariyey riwaayada markaysagaa marfuuca ah waxaa markaa soo wariyey nin la yidhahdo cabduraxmaan ibnu cabdillaahi ibnu diinaar cabdillaahi ibnu diinaar inaanu dhalo cabdiraxmaan la yidhaahdo rijaalulbukhaari buu ka mid yahay ha yeeshee ninkaasi waxa weeye waa saduuqun yukhti waa nin saduuq ah waana markaysagaa khata'aayo xagga xifdigiisu markaysagaa qawi ma aha oo waxa weeye mararka qaarkood buu gefaa marka cid alla cidda kale xadiidka soo warisay dhammaantood waxay ku soo wariyeen ragga kale ee siqaati xadiidkaas isagoo mawquuf markaa ku ah ummu salama oo gabadha markaa la yidhaahdo safiya yacni binti alxaaris ay weydiinayso ay tidhi markaysagaa ummu salama weydiisay qofka dumari ma ku tukan kartaa diric iyo markaysaa markaa khimaar ma ku tukan kartaa oo ay ummu salama ku odhanayso yacni markaa nacam idaa kaana idaa kaana dircu saabiqan yuqadii duhuura qadamayha marka raggii siqaadaha sidaasay u soo wariyeen ninka cabduraxmaan ibnu cabdillaahi ibnu diinaar la yidhaahdo markaas yacni markaa wakhtiyada qaarkood khaldama ayaa u soo wariyey xadiisku isagoo marfuuca marka waxaanuu ka mid yahay akhtaadiisii bay markaa ka mid tahay marka waxa weeye waxay noqonaysaa munkar bay noqonaysaa riwaayada yacni markaa marfuucada ahi sidaas yadaabay markaysagaa noqonaysaa marka xadiisku waxa weeye ma asixin laa marfuucan walaa mawquufan sinaba uma asixin culamada qaarkood markay arkeen wasaxa ala'immatu waqfahu waxay u qaateen ama u fahmeen in looga jeedo waxa weeye xadiisku isagoo mawquufa buu saxiix yahay oo uu ka mid yahay sancaani iyo maxamed xaamud alfiqi oo markaasay waxay yidhaahdeen sida muxaqiquba tilmaamayo marfuuca ee mawquuf hadduu yahayna xukmu rafci buu leeyahay markaa laftiisa waa xujo mar hadduu ku asaxay isaga oo mawquufa yacni waxa uu leeyahay xukmu rafci oo markaa waa la xujaysanayaa marka waxa weeye xadiisku isagoo xataa mawquufa ma asixin waayo madaarkiisu cilladii kalea ku sugan cilladaa kaloo ah markaa ummu moxamed baa sanadka sanadka ku jirta oo markaa majhuula oo aan la garanaynin mar hadday sidaas yadaa tahay waxay noqonaysaa inuu xadiisku mar layba uu daciif yahay hadduu markaa mawquuf yahay iyo hadduu marfuuc yahay sinaba uma asixin sinaba uma asixin wasaxaxa ala'immatu waqfahuna isqilaaxa waa inaad fahantaa waxaa looga jeedaa riwaayadu waxay sawaab ku tahay inuu markaa mawquuf yahay ayay markaa sawaab ku tahay baa looga jeedaa wasaxiixu marka annahu mawquuf oo kale marka la yidhahdana waa la mid cibaarada noocaas oo kale ah marka wasabwaba ala'immatu waqfahu saasoo kale ay shabbahdaa oo ay markaa la mid tahay culammada marka waxa weeye arjaxday inuu mawquuf yahay culammada xufaadaa weeye oo daara qudni ka mid yahay abu daawuud ka mid yahay ibnu jawsi ka mid yahay saaxibu tanqiix ka mid yahay ibnu xajar ka mid yahay albani ka mid yahay culamo badan baa sidaas iyadaa markaa ku tegey marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiisku waxa weeye sinaba saas iyadaa baana ugu asixin masalada marka uu sheegayo yacni markaa fiqi ahaan haddii laga hadlana yacni qofka dumara haddii waxa weeye markaa diric markaa yacni adag oo jidhkeeda qarinaya iyo waxa weeye markaa maro adag oo markaysagaa garbasaar ah oo waxa weeye jidhkeeda qarinaysa oo aan khafiif ahayn oo jidhkeedu aanu ka muuqanay haddii ay sidato salaadeedu waa asaxaysaa yacni fiqi ahaan mas'aladu sidaas iyadaa waa tahay ha yeeshee markaysa waxaan xadiisku markaa waxa weye xadiisnimo yacni markaa miduu u asaxay ma aha saxaabiyaadka qaarkoodna waa laga soo wariyey diric iyo khimaar inay ku tukan jireen qaar kalena waxaa laga soo wariyey jilbaabna inay kusii dari jireen oo saddex maro inay ku tukan jireen ayaa qaarkoodna laga soo wariyey marka waxa weeye calaa kulli xaal fiqi ahaanna mas'aladeedu saas iyadaabay tahay xadiiska laba boqol iyo koob iyo toban wa can caamir ibni rabiicata radia allaahu canhu qaala kunna maca anabiyi sala allahu alayh wasalama fii leylati mudlima caamir ibnu rabiica waxa uu yidhi waxaannu ahayn qaar weheliye nebiga sala allahu alayh wasalama fii leylatin mudlima habeen madow oo madowgeedu badan yahay ayaannu nebiga wehelinnay fa ashkalat calayna alqibla markaasaa waxaa markaa fa ashkalat waxa naga ishkaal gasho aanu garan weynay calaynaa korkayaga alqiblatu qibladii ayaa markaa naga ishkaal gashay bimacnaa waa garan weyno waa saari weynay geestay naga xigto fa sallaynaa waa tukannay bimacnaa intaannu ijtihaadnay ayaa nin waliba siday ula muuqanaysay ayuu u tukaday falammaa talacat ishamsu goortii qorraxdu ay soo baxday idaa naxnu sallaynaa ilaa hayri alqibla waaba annagii u tukannay meelaan qibladii ahayn waxaa dhici karta markaa jihaa inay isku waafaqeen dabeedna jihadii ay u tukadeen laakiin riwaayaadka kale ee xadiiska ku soo arooray waxay tilmaamayaan in qaarkoodba gees ay u tukadeen ayaa riwaayaadka kale sheegayaan fa nasalat waxaa soo degtay fa aynamaa tuwalluu fa hama wajhu allah yacnii meel kastaa u jeesataanba fa hama wajhu allah halkaas bay marka ahaatay yacnii qibladii ilaahay ama jihadii uu amray in loo jeestaa halkaas bay ahaatay ama fa hama wajhullah halkaas buu ahaaday ilaahay wejigiisu oo bimacnaa rabbi uu idinku soo qaabilaya akhrajahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo saaray wa dacafahu tirmidina waa daciifiyey oo waxa uu yidhi xadiisku waa daciif xadiiskana duruq kale uu leeyahay ayaa jira oo loo soo wariyey tirmidi sababta uu ku daciifiyey waxa uu yidhi xadiisun hariibun laa nacrifu ila min xadiidi ashcas asimmaan assammaan ninka ashcas la yidhaahdo waa ashcasu bnu saciid aburabiic assammaan ninka la yidhaahdo weeyaane ninkaa nimaan ahayn xadiiskaa kama hayno can caasim ibni cubaydillah uu ka warinayo wa ashcasu yudacafu fi lxadiid ashcasna xadiiska waa lagu daciifiyaa oo waxaa lagu tiriyaa xadiiskiisu inuu daciif yahay marka ashcas inuu daciif yahay buu tilmaamay dacfigiisuna weliba waa dacfi daran sida uu xaafid ibnu xajarba ku odhanayo taqriibka ashcas marka uu sheego ashcas ibnu saciid assammaan matruuk buu odhanaya wa kadalika a'immo badan oo markaa sidaas iyadaa ku tilmaamay waa jiraa dacfigiisu waa daran yahay xadiiska waxaa kaloo laga soo wariyey waxaa mutaabaca ku sameeyo ashcas raacay nin la yidhaha cumar ibnu qays almacruuf bisandal maxaqiqa laftiisuna waa tilmaamaya ha yeeshee sheekhulalbaani waxa uu u qaatay ninka xadiidka mutaabaceeyey inuu yahay camru bnu qays almulaa'i oo camar inuu yahay ee cumar aanu ahayn ninkuna waa almulaa'i oo waa hiqa marka sidaas aawadee xadiidka markaa waa quweeyey wa kadalika axmed maxamed shaakir tacliiqa uu ku leeyahay sunanka tirmidi isaguna waxa uu tilmaamaya inuu camru bnu qays baan leeyahay camru bnu qays inuu xadiidka mutaabaca ku sameeyey ninkaa hiqada ah laakiin calaa kulli xaal yacnii sida uu markaa muxaqiquba sheegayo maclaa badan oo kalena ay sheegeen ninka xadiidka mutaabaceeye waa cumar ibnu qays almacruufi bisandal ninkaa weeye ninkaasna waxa weeye waa matruuk waa nin dacfigiisu daran yahay siduu xaafid ibnu xajarba ku odhanayo ee taqriibka waxaa kaloo xadiidka laga soo wariyey jaabir ibnu cabdillaah oo daara qudni iyo xaakim iyo bayhaqi ay soo wariyeen waxaa laga soo wariyey markaa ariiqa moxamed ibnu saalim abi sahli ninka la yidhaahdo oo cataa ibni abi rabaax uu ka warinayo xaakimna waa saxiixiyey yacni ariiqaas oo waxa uu tilmaamay ragga soo wariyay inay siqaad yihiin ha yeeshee dahabi ayaa tacqiibiyey ragga markaa tawsiiqooda ma wada qadcinayo nin markaa ku jira sanadka oo moxamed ibnu saalim la yidhaahdo ninkaas ayaa wuxuu odhanayaa xaakim ninka marka waxa weeye ma maqal wax markaa jarxiya iyo wax tawsiiqa oo markaysaga lagu sheegay ma maqal buu markaa odhanaya dahabi wuxuu odhanayaa ninka uu sheegaya uu leeyahay ma maqal wax jarxiya iyo wax markaa yacni tawsiiqa iyadoo lagu sheegayo waa abusahli ninka la yidhaahdo waana waah yacni dacfigiisu waa nimuu daran yahay dacfigiisu waa nimuu daran yahay wey xadiidka kale waxaa mutaabaca ku sameeyey yacni ariiq daara qudniye marka ay soo wariyeen bayhaqi iyo oo laga soo warinayo axmed ibnu cubaydillaah ibn alxasan alcambari oo uu leeyahay wijaado ku warinayo aabbahay kitaabkiisii waxaan ka helay inuu marka aabbahay u warramay cabdulmelik ibnu abi sulaymaan alcarzami can cataa ibni abi rabaax yacni xadiidka markaa mid la mida ayuu dabeedna saa ku soo wariyey marka kaana sanadkiisa waxaa ku sugan axmed ibnu cubaydillahi ibn alxasan alcambari ninkaasina waxa weeye waa majhuul sida ibnuqataanba marka uu sheegay waxaa kaloo raacay oo mutaabaco ku sameeyey maxamed ibnu cubaydillaah oo bayhaqi markaysaga uu ka soo warinayo maxamed ibnu cubaydilah isaguna cataa ka warinayo marka ninkaasna waxa weeye waa daciif waa arzani animaynu hore usoo sheegnay ayase marka waxa weeye nin raawiya aynu ka hadlaynay ayaynu idhi afar siqaada wax ka wariyey waxaynu u jeednay markaa ariiq maxamed ibnu cubaydillahi alcarzami uu ka warinayay xasan albasri marka waxaan eegay un xagga markaa xasan ayuun baan eegay laakiin ninka ka warinaya maadaama uu yahay in markaa dacfigiisa uu daran yahay waxa uu noqonayaa saddex siqaado ninkaa inay wax ka wariyeen bay noqonayaan maxamed ibnu cubaydillahi alcarzami yani taqriibka waxa uu ka odhanaya waa masruuf sidaas aawadeed turuqa xadiidku waxay yihiin dacfigoodu markaa miday daran yihiin waxa ugu roon dariiqa marka wijaadada lagu wariyey ayaa ugu roon dariiqa dacfigiisu ma dara waa daciifun faqad laakiin turuqa xadiidkoo kale oo dhan dacfigoodu waa daran yihiin marka dariiqaas wuxuu noqonayaa daciif yani daciif jiddan ma aha daciif keliya ayuu markaa noqonaya ama turuqa kaleo dhan waxa weeye soo raaco quweynaya ma jiraan ee waa daciifan markaa jiddan xadiidkan hadduu dacfigiisu daran yahay marka isma quweeyo saas aawadeed culamada badankoodu xadiidka waa daciifiyeen culamada daciifisay waxaa ka mida tirmidi waxaa ka mida bayhaqi waxaa ka mida nawowi waxaa ka mida daara qudni waxaa ka mida ibnu xasmi waxaa ka mida ibnulqataan waxaa ka mida cuqayli waxaa ka mida ciraaqi cuqayli waxau ihi laa yurwaa hada alxadiidu min wajhin yasbut xadiidkan weji sugnaanaya lagama soo warin waxaa ka mida ibnu jawzi waxaa ka mida saaxibu tanqiix hayeeshee culamada markaa yani xadiidka soo dhoweysay waxaa ka mida ibnu kasiir oo aayadda tafsiirkeeda fa aynamaa tuwallu fasama wajhu llah intuu duruqda sheegay buu wuxuu ihi lacalahu yasidu bacduha bacdan inay isquwaysaa laga yaabaa buu taraji buu markaa yani jir shawkaanina nail awtaarka waxa uu ka odhanaya markuu dacfigooda caddeeyo waxau odhanayaa axaadiistaas yani yuqawi tuqawi bacduha bacdan tuqawi bacduha bacdan qaarkeed ba qaarka kale waa quweynaysa culamada kale isku quweysay waxaa ka mida albani iyo axmed shaakir baa ka mida ha yeeshee sida raajixa ah xadiidku waa daciif maadaama yani dacfigoodu marka uu daran yahay yani inay isku weeyaan marka ma suuragal aha sidaas aawadeed xadiidku waa daciifun yani xuja kuma kumay amaa mas'alada uu ka warramay xadiidku yani ijtihaadan masalada noocaasa aktar ahlicilmi waxay qabaan hadduu qofku qibladii garan waayo oo uu ijtihaado dadaalo oo qibladii jees ay ula muuqato oo uu dabeedna tukado oo uu salaaddii sidaas markaysa waxa ku dhammaysto inaanu waxaweye salaadaa dib u soo celinayn salaada inaanu dib u soo celinayn waayo markaysaga wixii saaraa waa la yimi waxaanay markaysaga waxa tahay haddii waxa weeye yani markaa uu ay markaa dhacdo inuu sidaasoo kale markaa sameeyo ijtihaad buu ku sameeyey ijtihaadkaasna markaa khata baa markaysaga uu ku dhacay taasna markaa mu'aaqad kuma aha qad addaa maa calay wixii markaa saaraa isagu waa butay wixii saaraa isagu markaa waa butay marka jamaahiiru ahli cilmi waxa ay qabaan yani inaan markaysaga salaadaas aanu dib u soo celinaynin sidaas iyadaabay markaa qabaan culamada qaarkooda kala farqiya haddii waxa weeye oo qibladii marka dambe ku garto yacni danni iyo ijtihaad iyo hadduu yaqiin ku garto kala farqiyeyna waa jiraan oo yidhi haddii danni iyo ijtihaad uu ku garto qibladii salaaddii markaysagaa dib ugu noqon maayo waayo alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma duriyo ama hadduu salaaddii markaysagaa yaqiin ku garto jeestii u tukaday yani qibladii hadduu yaqiin ku garto jeestii u tukaday inaynay qibladii ahayn xaalka noocaasa hadduu wakhtigii markaa uu joogo aanu wakhtigii weli bixin salaaddii dib buu ugu noqonaya laakiin hadduu wakhtigii baxay yacni salaaddii waxba dib ugu noqon maayo yacni sidaas iyadaa culammada qaarkooda u kala farqiyeyna waa jiraan ama aayadda markaysa waxaan markaa sababu nusuulkeeda sabab nusuulkani waa daciif ma asixin sabab nusuul kale ayaa markaysa waxaa markaa soo arooray oo markaa isagu yacni markaa saxiixa oo muslim iyo hayrkiiba soo wariyeen sabab nusuulka saxiixa ku soo arooray aayadda waxaa weeye kaana nebiyu sala allahu aleyh wasalam yusallii calaa raxiilatih nebigu markaysagaa daabaddiisa korkeeda ayuu ku tukanayay bimacnaa salaad sunno ah muqbilan min makkata ila almadiina xagga maka isagoo ka soo qaabilay oo ka soo socda oo xagga madiine markaysa waxaan markaa u socda xaysumaa tawajahat bihi gees kastay u jeesataba waa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa markaa waa u tukanayay wa fiihi nasalat taas sababtaasay ku soo degtay aayaddii uu ilaahay yidhi fa aynamaa tuwallu fa thamma wajhu allah yacni imaam muslim iyo imaam axmed ayaa xadiiska soo wariyay waa xadiis saxiixa sababu nusuulka saxiixi kaas weeye xataa shawkaani laftiisu xadiiska isku quweynaya waxaa odhanayaa sababu nusuulka saxiixa kaas ayuu markaa ku tilmaamay marka calaa kulli xaal sabab nusuulka saxiixa aayaddu leedahay taa weeye macnaha aayadda haddii loo tago waxay tilmaamaysaa waxa weeye bimacnaa waxa weeye geestii loo tukadaba inaan marka waxa weeye qofku aanu dembi ku qabin ee jihadii uu ilaahay amray inay tahay itlaaqeedana ma aha itlaaqeedana ma aha oo qofkii isagoo garanaya qibladii hadduu jiha kale isaga jeesto u tukado waxay culammadu ku ijmaacsayin oo isku waafaqsayiin salaaddaas inaynay asaxaynin meelaan qibladiiba ahayn oo cagsigeeda ah ayuu markaa qofkii u jeesto u tukaday qibladiina waa garanaya inay geestaa ahayn salaaddiisaasi inaynay asaxaynin culammadu waa isku waafaqsayiin wax khilaafi kuma sugna marka ayaddu itlaaqeeda maaha fa aynamaa tuwallu fa thamma wajhu allah ee waxaa lagu xambaaraa yacni saddex xaalay culammadu ku xambaari jireen waxaa lagu xambaaraa xaalatu lmusaayafa marka waxa weeye jihaadka oo kale lagu jiro ee waxa weeye markaa cabsidu ay darraato ee cadowgu markaa yacni lagu khaldamo ee markaa la isbaacsanayo markaa jihaadii aad u tukataba hadday salaadda ku qabsato waa kaaga asaxays aayadda kale ayaana marka isagaa sheegaysa fa in khiftum fa rijaalan aw rukbaana salaatulkhawfka ayay inoogu iman doontaa insha allahu tacaala xaalada labaad waa lagu xambaaray aayadda oo salaadda sunnada ah marka safarka la yahay sadcaalka la yahay daabadda korkeeda in lagu tukanayo oo iyadana geestii marka ay kuula jeesataba yacni markaa uu qofkii markaa u tukanayo taasna waxa weeye suuradaasna waa lagu xambaaray axaadiista soo socotaana way inoo sheegi doontaa xaalad saddexaad xaaladda marka xadiiskani uu sheegaya laftiisa oo marka uu qofku qiblada garan waaye uu ijtihaado ee gees qibladii ay ula muuqato geestaa uu tukadee salaaddii uu ku dhammaysto inay waxa weeye salaaddiisaasi u asaxday taana waxa weeye iyadana waa lagu xambaara saddexdaa xaalo waxaan ahayn laguma xambaarayo markaisaga aayaddan fa aynamaa tuwallu fa thamma wajhu allah ee intii kale waxaa u taalla fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraam yacni waxa weeye waxaa u jeedisaan wejiyadiinna yacni geesta masaajidka xurmada leh yacni geestaa u jeediya fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraami waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah yacni waxa weeye taas iyada abaa wixii kale u taalla afaral iyo sunna kay doonta ha noqotee cumuumkaas ayaa markaa la cuskanayaa looguna camal falaya amaa salaaddii isagaan ka bixin qofku oo salaaddii ku dhex jira hadduu ogaado oo inayna geestu u tukanayaa qibladii aynay ahayn salaaddii hore waxba burin maayo ragcad buu u tukaday jiho jihadii uu ragcadda u tukaday mooyaane markuu ragcaddii kale u kacayey buu wuxuu markaa ijtihaadkiisii isbeddelay oo waxa markaa raajix u noqotay inaan jihadu u tukaday qibladii aynay ahayne jihada kale ay tahay jihadaa kaleu markaa u jeesanayaa ragcadda kalena hadday marka waxa weeye haddana u muuqato ragcadda kalena in jiho kale ay tahay saasuu markaa jihadaa kaleu haddana u jeesanaya yacni intii ka horraysay markaa burin maayo yacni haddii xataa ay markaa dhacdo inuu afartii ragcadood midba u qaato markaysagaa jiha inay qibladu tahay waxaa dhici karta afartii ragcadood midba inuu jiha u tukado midba inuu jiha u tukado laakiin ma odhanayo ijtihaadkiisi markuu isbeddelo yacni waxa weeye maadaama uu ijtihaadkii isbeddelay yacni salaaddii hore waa ka kac odhan maayo waayo alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma buriyo ragcaddaa hore ijtihaad buu ku sameeyo jihadaa ugu tukaday yacni hadduu ijtihaadkii isbeddelay wixii soo socda waa inuu geesta uu ijtihaadkii isu beddelay uu u tukadaa laakiin tii hore inuu naqdiyo oo buriyaa yacni mid meesha taalla yacni ma aha markaa sidaas yada ah weeye macnaha aayadda fa thamma wajhu allah ma min aayaati sifaat ba mise ma aha masalada noocaasa culammadu waxa weeye waa isku khilaafeen yacni ibnu taymiyana hadalkiisu waa iskhilaafay mar waxa uu yidhi waxa weeye aayaddani aayaatu sifaat kama mid aha oo markuu waxa weeye munaadarada munaadaratu alwaasitiya markuu nimankii ashaaciradaha la galay oo ay yidhaahdeen waxaannu haynaa selafka oo awilay aayaadka qaarkood oo sifaatka ku saabsan uuna hore ugu yidhi saddex sane ayaan idin muddaynayaa haddaa keentaan xaraf ay ku awileen selafku yacni markaa bal bal saddex sano ku keena saddex sano baxsi soo sameeya soo baadha bal muddo saddex sano ku siman bal idinku ku soo hela hal naqli inaad heshaan oo selafku markaa waxa weeye aayad aayaadka sifaatka ka mida ay awileen dabeed waxay yidhahdeen waa haynaa kitaabulictiqaad oo markaysagaa bayhaqi bay markaa soo qaadeen markaasay yidhahdeen haddaa baanu haynaa markaasuu yidhi waxaa laga yaabaa inaa u jeeddaan fa aynamaa tuwalluu fa sama wajhu allah markaasay yidhahdeen haa taa weeyi taasi waa jirtaa buu idhi mujaahid iyo markaa shaaficiya inay yidhaahdeen fa sama wajhullahi qiblatullah ilahay halkaas halkaasay ahaatay qibladii ilaahay qibladii ilaahay halkaasay marka ahaatay ama jihadii uu ilaahay amray in loo jeestaa halkaasay ahaatay marka waxa weeye aayaddani aayaadtu sifaatka ma mid aha nusuustii sifaatkana ma aha aayaddani marka waxa weeye waxa ay ku saabsan tahay wejhi ereyga la yidhaahdo bimacnaa jiho lugatulcarab baa asaalatan loogu isticmaalo asalnimo oo waxaa la yidhahdaa ayu wajhin turiid ay ayu jiha wejigee baad doonaysaa bimacnaa jihadee baad doonaysaa marka wejihiga iyo jihadu yacnii isla macne ayay markaa noqdaan halkanna wejhi jiha looga jeedaa sidaas aawadee aayaddani sidaas iyada abaynay daliil idinku ahayn buui meelo kaloo markaysaga waxaan markaa kitaabkiisa ka midana waxa uu ku sheegay waxa uu ku sheegay hadalkaa hore aynu sheegnay waxa uu ku yihi mujalladka saddexaad ee majmuucu fataawaha safxadda boqol iyo saddex iyo sagaashan hadallo kale markaysagaa waxa uu ku sheegay majmuucu fataawaha mujalladka lixaad safxadda markaa lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban mid kale oo markaa taas la mida waxa uu ku sheegay mujalladka labaad ee majmuucu fataawaha afar boqol iyo siddeed iyo labaatan ilaa inta ka dambaysa markaysaga akhri safaxaadka ka dambeeya marka calaa kulli xaal yacnii meelaha kale waxa uu ku sheegay oo uu yidhi aayaddu waxay ku saabsan tahay jihadii uu ilaahay amray in loo jeestaa xaggaasa iyadoo macnaha aayadda ay ku tusinayso ay sidaas tahay haddana in la yidhaahdo macnaha ka laazimaya waxa weeye waa inuu ilaahay weji leeyahayna waa tilmaamaysaa oo waxa weeye xaggaasna sifanimay ka tilmaamaysaa oo markaa laga deliishanaya waa dalaaladiisu waxa weeye waa laga qaadan karaa dalaalada aayadda in ilaahay weji uu leeyahay waa ta kale markaysa waxaan markaa waxay kaloo ku tusinaysaa asalnimo kuu tusinaysa jihadii uu ilaahay amray in loo jeestaa xaggaa inay tahay ha yeeshee markaysagaa sifada wejigana waa laga faa'iidaysanayaa oo aayadda waa laga qaadanaya in sidaa la yidhaahdo qudheeda waa suuragal buu markaysaga uu tilmaamayaa oo mawaadicda kale markaysaga ku sheegayaa sidaa uu leeyahy waa suuragalna ahlucilmiga qaarkood baa ku tegey isaguna waa tilmaamay culammada qaarkood marka inay qabaan marka calaa kulli xaal sidaas marka lagu socdo waxay noqonaysaa aayaddu markaa sifatulwejhi lafteedana markaa inay tilmaantay waana sida markaysagaa shuyuukhda shuraaxda ah qaarkood ay mareen oo waxa weeye marka uu ka mid yahay saaxibu tawdiix ou odhanaya waxaa ku sugan aayadda wejhi in ilaahay loo sugayo yacni isbaat xaqiiqiya in rabbi loogu sugayo weji inuu ilaahay weji leeyahay adillo kaleoo dee sariixoo soo aroortay oo tilmaamaysa weji inuu ilaahay leeyahayna waa jiraan oo waxaa ka mida wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam yacni markaa aayaad iyo axaadiis yacni ilaahay wejigiisa tilmaamaysa oo markaa yacni sariix ku ahina waa jirtaa oo sifada markaa sifatulwejhi markaa sheegaysa laakiin waxaa laga hadlayaa uun aayaddan sifatulwejhi ma laga qaadanaya walow dalaaladeedu haba noqoto dalaalatu iltizaam haba noqoto eh mise markaysagaa laga qaadan maayo mas'alada noocaasa ayuunbay markaa ku saabsan tahay marka waxa weeye calaa haada in layahay labada macnoba waa faa'iidaynaysaa oo waxa weeye jihadii uu ilaahay amray in loo jeestaa halkaa waa ahaatay ilaahayna wejigiisa waa ku soo qaabilaa ciddii ciddii u jeesata markaysa waxaad markaa yacni qiblada u jeesata ama waxa weeye jihooyinka kaleba u jeesata markaysagaa fii xaali atatawuc yacni marka waxa weeye cala araaxila yacni sunay sunnaha marka la tukanayo ee daabadda marka la saaran yahay sadcaalka leeyahay amaba markaysagaa fii xaali almusaayafa jiho kasta uu qofku u jeestaba ilaahay waa soo qaabilaya wejigiisuu la soo qaabilaya yacni waxa weeye waajibkii saaraana qofku waa la yimi waajibkii saaraana qofku waa la yimi yacni wejiga noocaasi waxa uu yahay weji qawi ah weeyaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk